بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلا بنهيا آية أفرتناد من سورة الدخان قال الله تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلهي وحيد سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كرسارك يكربحنت مالنكيسو miiqaatuhum miiqaadkoodii weeyaan mawcidkoodii weeyaan khalaa'iqda oo dhan meeshay ku ballansan yihiin xisaabtoodu ka dhacaysa weeye maalinkaas ajmaciina dhammaantood ajmaciina xali dhammaantood yowma alfasl maxaa loogu magacaabo khalqigaa la kala saaraya yowma alqiyaamati yafsilu baynakum suurat lmumtaxina ilaahay wuxuu yidhi maalinkaas yaa waa idin kala saaraynaa maalinkaa isagaa waa miiqaatun ajmaciin yowma maalin laa yugnii ousan deeqaynin mowlan mid mowlaah oo qariib ah ama qaraabo ah ama sadiiq iyo saaxiib ah can mowlan mid kale oo mowlo kalaayo saaxiib iyo qaraabo iyo sadiiq ah shay-aa waxba uusan ka deeqaynin walaa hum manaysan ahaanin yunsaruun marka ina yowma alfasli baa miiqaatum ajmaciin ah yowma maalin laa yuqnii moolan weeyaan maalinkaas maalin uusan mid mowlaan mowlo kale waxba u taraynin walaa humanaysan ahanin yunsaruuna mid mid anfacaya ma leh xataa hadduu qaraabadiisa yahay waxay ka dhigan tahay aayaddu aayaddii bay la macno tahay yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum wakhshow yowman laa yejzii waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-a suurat lqumaan baan kusoo qaadan dadkaas waa sidaas ilaa man istitnuu hadduu mutasil yahay ilaa man mooyaane raxima allaahu ilaahay u raxmaday qariib qariib qaraaba mid qaraaba mid kale oo qariibkiisa wax taraya ma jiro mowlo mowlo wax taraya ma jiro ilaa man raxima allah ilaa almu'miniina bay ka dhiganta kuwa mu'miniinta mooyaane iyaga shafaaca loo ogolaanayaa waa isku shafeecaya ama istinaha munqadicba ka dhigo ilaa man raxima allaahu laakine man raximahu llaahu qofkii ilaahay u raxmado fa innahu yashfacu wayanfacu waa shafeecaya qofkaa isagaa waana anfacaya ummadda oo dadka muminiinta abuu anfacaya iimaankaasaa lagama maarmaan ah shafeecadana waa in laysku idno kan shafeecaya idan la siiyo kan loo shafeecayana la ogolaado in loo shafeeco innahu ilaahay huwa ilaahay alcasiizu ilaahay wey alla qaaliba wey alraxiimu ilaahay wey alla naxariis badan wey subxana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna shajarata zaquumi geedda la yidhaahdo shajaratu zaquum dacaamu lafiimi afiimka midkaa dembi badanaha dacaamkiisa iyo cunadiisi weeye iyo quutulyoomkiisa ilaahay baan ka maangalnay geeddaas shajaratun takhruju fii asli ljaxiimi soomaynaan soo marin naarta salkeeday ka baxdaa washajarata almalcuunata fi lqur'aani wey geedii la lacnaday kuwa dee cunaa yaa cuni doonaa lacnadu ku dhacday waa dacaamu kulli faajirin dacaamul afiimi afiimka cunadiisi wey cuno kale male waa alafiim waa sifa mubaalaga waa kaiiru laafaam dembi badanaha kaa weeya kan mushrigaabaaba lagu fasiray kan ugu dembi badan ummadda waa gaalkaas inawaxa weeyaan ina shajarata dacaamulafimi wey kal muhli weeyaan khabaru bacda khabr muhli oo kale weeyaan muhligaas waxa weeyaan gufaarka saliidda sinsinta marka la saliideeyo saliid laga miiro gufaarka ka soo haro macsaraddaa la miiray qashinka iyo gufaarka soo haroo kale ah ama kal muhli nuxaasta la dhalaaliyey birtaa nuxaastaa dabka inta laga badiyey la dhalaaliyay inta dabku ka batay saa u dareeraysa taasoo kale geedkaa laga dhigaya markaasaa kanaa cabcabaya cuncunaya xunan ka dhiganaya yaqli waa karayaa ama yaqli xaaluu karayo fi lbuduuni buduunta iyo caloolaha dhexdooda buu karayaa ka qaliilxamiimi qilyaanan oo ka qaliilxamiimi xamiimka biyaha kulaylka meesha u dambaysa ka gaaray karkarkooda iyo kulaylkooda oo kale taasoo kaleu karayaa macnaha weeyaan waa almaa shadiid alxaraara waa biyaha kulaylka meesha u dambaysa ka gaaray shajaratu zaquum jahanamo dhexdeedii bay ka baxaysa shajarat almalcuuna waa la yidhahdaa ahlu naarku markay gaajoodaan ayay iyada soo aadayaan markaasay ka cunayaan markaasay calooshooday ka karaysaa sida biyo la karkariyoo kale markaasaa waxaa moodaa kalmuhul waa nuxaasta la dhalaaliyey ama gufaarkaasoo kale ninka abujahal la yidhahdo waxaa la yidhi baa wuxuu dhihi jiray moxamed wuxuu noo yaboohayaa jahanamo geedka zaquum la yidhaahdo inuu ka baxo malaha dee naar dab kama baxee ila caqligoodaba iyagu fiirinayaan dab shidan baa geed ka dhex baxay ma qaadan karna uu leeyahay waxa uu noo sheegayaa waa athariidu bizubadi watamri hilib jarjaran oo kalaankal iyo oodkac oo kale ah oo timir iyo subag lagu cunayo oo kale weeye waxuu noo sheegaya wey markaasuu inta soo qaado dhihi jira waa kana hadda isku cuna tasaqamu ereygu ka cabiri jiray laftiisa haye kan cancantuuga u dhihi jira waa kane waxuu idiin yabahaya ma waxbuu idiin yeelay maya bay dhahayaan qof burcad iyo timir iyo hilib iyo waxaa cunay ma wax dhibaa darinteen buu ley inta u keeno kaasi leeyihiin maya waxaa laydin sheegaya waa kuwaas buu leeyahy afiimka la sheegaya aayadda waaba isagaa la leeyi isagaa hadhowtuu quudan doona iyo kuwa la midka ah ninkaas iyo kuwa la midkaa waa isku mid dacaamul afiimi weeye kalmuhli oo kale weeyaan huwa kalmuhli ka cakri zayt baa lagu fasira saliidda kufaarkeeda wejiga markay u dhoweeyaan haragga wejiga o dhan baa soo dhacayaa l kulaylka iyo dhibaatada meeshaa ka jirta ilah baan ka magal ilah kaa magal ka aliil yaqli xaalu karayo fil buduuni buduunta dhexdooda ka khaliil xamiimi khilyaanan oo ka khilyaanil maail xaari bay ka dhiganta xamiimka ama biyaha kulaylka meesha u dambaysa ka gaaray karkooda oo kale siay u karkaraan oo meesha kuleylka u dambaysa uga gaaraan sidaasoo kale weeyaan yuqaalu markaa waxaa loo dhahayaa malaa'igtii zabaaniyada ahaydoo naarta ka shaqaynayey intaa looga hari maayee addoon miskiin oo kibraybu ahaa oo xuna oo ilaahay weynaa beeniyey abaalkiisaa marka la marinaya khuduuhu qabtaa la leey faajirkan la'iimka ah oo afiimka ah qabta factiluuhu jiida ilaa sawaa'i iljaxiimi jaxiiman naarta la yidhaahdo dhexdeeda bartamaha halkaa u jiida malaa'igtan iyagoo naarta ka dhex shaqaynayaan mana taabanayso ciddii la amro inay cuntay naartu cunaysa kanna waa baabi'inaysa weliba waxaan la qabanayaa kan min talaabiibihi bicunfin washidda si daran talaabiib maxaa la yidhahdaa kulleetiga halkaas kulleetiyada inta laga jiido baa halkaa geeya leeyahay malaa'igta naarta dhexdeeda halkaa ku tuuro ilaa sawaa'i ljaxiim uma halkaa markaa geysaan subbuu shuba fowqa ra'si madaxiisa dushiisa min cadaabi alxamiimi biyaha xamiimka cadaabkiisa biyaha aad u kululaaday ee naarta ah ugu qubeeyey madaxna kaga bilaabo markaasaa yuqaalu lahu waxaa loo dhahayaa markii biyaha dusha looga shubo duq dhadhami biyahan innaka adigu anta adigu alcasiizu اlkariim nin dooraa tahay ninkii fiicnaade fiicnaan ma taal meeshaan waa qof waxa weeyaan waa qof hadda maalan qof la dagaalsan yahay oo kale oo rabo inuu edbiyo ama dilo oo kale markaasuu leeyahay nin fiican baat waxaase waxaasaa samaysa nin fiican baat inuu waxa ciqaabo ama dilaba markaa waxaa leeyahay duuq dhadhami innaka adigu anta adigu alcasiizu اlkariim baaba tahay marka casiiskii ammaanta ahaa ma aha iyo kariimkii ammaanta ahaa sidaas baa la dhahayaa markaa dulli baa tahay bay hadda tani ka dhiganta ninka abujahlaha dee waaba la dilay maalintii beder waa lana la duleeyey marka casiiska bidkiis baa looga jeedaa alkariimna sidoo kale ninkaa liita baa tahay baa leeyahy awlaa laka fa awlaa oo kale weeyaan waxa weeyaan cadaabkaa iyo ciqaabkaa iyo dhibaatadaas ayaa la mirsiiyey duqna dhami ayuha alafiim bay ka dhiganta hada alcadaab cadaabkan muhiimka dulligaa dhadhami inaka adigu anta adigu alcasiizu fii nadarika marka adduunka joogtay casiiz baa isla ahayd alkariim cinda qowmika tolkaa agtiisaa kariim ku ahayd oo magac kulaa lahayd laakiin meeshaan haddaadan mar iimaan la imaan iyo alla kacabsi waxaa noqonaysaa anta daliil lmuhaan dulli la ahaanayso kaas baa noqonaysaa wey duq inaka anta alcasiiz lkariim ina haadaa midkaana maa kii weeyaan cadaabkaani kuntum ahaan jireen bihi isaga tamtaruuna kuwa shakiya cadaabkaan ma jira iyo ma cadaab baa jira iyo maa nala tusa waxaa dhihi jireen waa kana oo maxay dhihi jireen markii xagga la joogo adduunka afa sixrun haadaa waxaa la dhahayaa iyaga war dhadhamiya maanta afa sixrun haadaa hadda maanta waa kana waxaan ma sixir baa haye am antum laa tubsirun mise ma jeedaan ha mise maba aragtaanba waa u jeedaan maanta qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi mar haddii kuwii xumaa iyo ahlunaar la sheegay balaayadaas dhibtooda waxaa kakad laga dambaysiiyey dadka ahlujannaha ahaa iyo axwaashooda ina almuttaqiina kuwa muttaqiintaay fii maqaamin maqaam dhexdii bay ahaadeen ker amiinin ee aamina cabsi ma leh meel aysan ka tegayn oo ka gaboobayn oo walbahaar u dambayn meeshaasay joogaan kuwa alla ka yaabay weeye awaamirtay la yimaadeen nawaahidii bay ka tageen jannay ku jiraan weye fii jannaatin jannooyin dhexdood bay ahaadeen iyo wacuyuunin ila dareerahaye yalbasuuna waxay xihanahayaan min sundusin sunduska dharkaa xiriirtaa iyo wa istabraqin istabraq waa nooc kale mutaqaabiliina xaalayin kuwa isu soo qaqaabilsan sheegadooda isma aragto ahlu jannaha wejiyadoodaa is arka de dadkan baa xaggee iga sii jeedaa iyo soo jeensa iyo dee qof xagga madax u duway iyo dhabarka laga fiicane waxa weeyaan mutaqaabiliina weeyaan mutaqaabiliina waa kanoo qofkii dadka wax u sheegayey ama u akrinayey ama barayey dee dadkiio waa la isku soo jeedaan sidaas habboon wey mutaqaabiliina ahlu jannaha marka iyaga lamaba qiyaasi karaba ilaahay baa og xaalihiin kuwa issoo qaaqaabilay markaas kadalika sidaas alamru kadalika ama kadalika sidaasaanu akramnaahum ugu karaamayna bianwaaci likraam karaamayn noocyadeed wasawajnaahum waxaanuna la xidhiirinoo u guurinay bixuurin oo ciinin gabdho xuur ciina kuwa gabdho cadcad oo ciinin indha waaweyn indhaha macnaa isha meesha bu'deeda ama salkeeda ah baa weyn ma aha oo qofka haddii isha meeshaan fadhidaa soo taagan tahay taas waa foolxumo ee waxa weeyaan bixuurin ciinintu waxa weeyaan indhaha dilaacooda indhaha intay ku fadhiyaan baa weyn oo ballaaran ee wax yaroo indho yaryar ama indho yara adduunka indho yar baa ka jidhe sidaasoo kale maaha waa indho yartaana iyaga hadda wuxuu imaan la ceeb kuma ahee waxa weye dee xagga markay tagaan bay wax noqonayaan cajiib bixuurin ciinin weeyaan taas baa la siinaya abaalmarintaasaa la siinaya yadcuuna waxay dalbanayaan fiihaa jannada dhexdeeda bikulli faakihatin wax faakiha ah dhammaanteed fawaakih iyo waxyaalaha lagu faakahayso ayay dalbanayaan aaminiina xaalayihiin wax allaale waxay rabaan bay dalbanayaan waa dadka ahlu jannaha muttaqiin baa la yihahda allahuma jcalnaa min almuttaqiin allahayna ka dhigo laa yaduuquuna mana dhadhaminhayaan fiihaa dhexdeeda almowta dhimasho ila almowtata aluulaa istisna munqadic haddaa ka dhigtid laakina almowtata aluulaa dhimashadii hore yaa dee qadadaaquu waa soo dhadhamayeen taas taas waa soo mareen dhimasho kale ay dhadhamaynayaana ma jidho wawaqaahum wuxuu ka dheereeyey rabbigood cadaabal jaxiim jaxiimo naarteeda buu ilahay ka dheeray arrinkaasoo dhanna waa fadlan oo min rabbika ka ahday facala daalika ilaahay arrinkaasuu u sameeyey bihim iyaga fadlan fadli iyo nicmayn iyo tafadul oo min rabbika rabbi xaggi ka ahaatay dalika kaasina huwa isagu alfawzu waa liibaan alcadiimu weyn fainamaa hanagu baa ilaahay yidhi fainamaa yasarnaa waanu yasirnay hu oo qur-aanka ah waanu sahalnay bilisaanika carabkaada luqadaada lisaanulcarab qof kastoo maanta qur-aanka baranayaa haddee luqadaan ugu imaanaya iyadoo tawxiidka ku qaabsanaya iyadoo ku baranaya bilisaanika lacallahum waxay mudan yihiin tadakaruuna inay tadakuraan oo waansamaan oo wacdoomaan oo xumaha ka dheeraadaan misna qur-aankii waa la sahlay dee luqadaana waa luqa sahlan waana luqada ahlu jannaha weeyaan oo maanta luqadaha jira qofku hadduu maanta damco qaar inuu barto kuwaasan weligood karayn ereygooda isbeelkooda toon maaro heleyni luqadan carabiga waa luqa sahlan qur-aankuna ilaahay waa fududeey da uu ku xiran yahay ma jidho la dhahayo qofku da-da hadduu gaaro waxba kari mayo wax ma baran karo qur-aan ma akhrisan karo ya ma jidho xilli kas fainamaa yasarnaahu bilisaanik lacallahum yatadakaruun fartaqib koro waxa ku dhaco cadaaba gaalada nebi allow innahum iyaguna murtaqibuuna kuwa koranaya wey iyaguna halaag bay kula sugayaan laakiin halaagu iyagu ku dhacaya nasrigana adigaa helaya adduun iyo aakhiraba iyaguna guuldaray ku dambayn doonaan wey bismi illaahi araxmaan araxiim suurat ljaafiya suuraddan waa suuradda suurat ljaafiya la yidhaahdo waa maki makiyatu weeyaan aayadda afar iyo tobnaad waxaa la leeyahay waa madaniyo aayaadkeedu waa soddon iyo toddoba aayadood bacda dukhaan bay soo degtaa lagu leeyahay waana suuradda afartan iyo shanaad suwarka markii lasoo turiyey suurat ljaafiya la yidhaahdaa jaafiya waxaa loogu magac dara dhibaatooyinka dadku ay la kulmayaan maalinka xisaabta markay macnaha lowyaha ku arumaan ku fadhiisaan ku jilba joogsadaan oo suuraddu ka sheekayn doonto arrimahaasay ka hadlaysaa wa taraa kulla ummatin jaafiya kullu ummatin tudcaa ilaa kitaabiha alyowma tujsowna maa kuntum tacmaluun waa maalinkaas bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim tanziilu kitaabi kitaabka soo dejintiis min allaahi buu ka ahaaday alla xaggiisa alliha alcasiizi qaalibka ahaa ayuu ka ahaaday allihi alxakiimi xakiimka aha shay kasta meesha u laaqa allihii dhigaya inna fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxaa ahaaday iyo walardi ardooyinka ardada dhexdeeda laayaatin aayad waaweyn baa ugu sugan lilmu'miniina kuwa rumaynaya waa kuwa kale lama sheegayna waa kuwa mu'miniinta calaamaad waaweyn bay arkayaan oo ilaahay jiridiisa iyo waxdaaniyadiisa ay ku rumeeyaan inna fi samaawaati mubtadii baa kuu dambeeyo waa la-aayaatin qabarkaa iska soo hormaray inna fi samaawaati iyo walardi bay ahaadeen la-aayaat lilmu'miniina kuwa mu'miniinta aayaadku dee aayaad waa kuwa la akhriyo waa sadarada qoran iyo ereyada aayaadna waa aayaadka la arko aayaadkan hadda cirarka iyo dhulalka iyo waxaasi waa aayaad qofka u muuqanaya oo macnaha arkayo weeyaan oo kowni ah ee aayaadkan kalena waa kuwan la akhrinayo weeyaan wa fii khalqikum abuurkiinna waxaa ahaaday dadow meni baa laydinka abuuray calaqaa noqoteen hadba meel baa madheen axwaal badan baa soo madheen mudqaa noqoteen ku soo wad wa fii khalqikum abuurkiinna waxaa ahaaday iyo wamaa yabuhu wa fii khalqi maa yabuhu yaa oo min daabati wuxuu ilaahay faafinayo oo firdhinayo oo daabad ah dhulka ilaahay wuxuu daabad yaa faafinayo oo firdhinayo abuurkeeda waxaa ahaaday aayaatun aayaat waa mubtadihi liqowmin qoom bay u yihiin qoomkaasoo yuuqinuuna yaqiininaya taasina waa taas oo wa fii khalqikum abuurka idinka naftiinna la idin abuuray markii hore boor baa lagu abuuray nebi aadam nudfaa ku xigtay calaqaa ku xigtay kuwad taas iyo wamaa yabuhu wa fii khalqi maa yabuhuhu allahu ilaahay wuxuu faafinayo fidinayo ardada ku kala geynayo oo min daabbatin xaalo ka ahday wax tukuboo dhan xayawaanaadka wix allaale wixii dhulka dul socdo weeyaan waxaa ahaaday bal hadda u fiirso aayaatu liqowmin qoomkaasoo yuuqinuuna yaqiininaya wakhtilaafi leyli hameenka iyo wannahaari maalinka isdaba markooda isdaba joogaan mid haddou tago kii kale imaanaya waa isla cirbinayaan weligood ma lama waayayo ma noogayaan waa isdaba taagan yihiin kani waa mugdi kana waa nuur nidaamkaas kuwaa isdaba markooda waxa ahaaday iyo wamaa kii anzala allahu ilaahay soo dejiyey min asamaa'i ka soo dejiyey min risqin xaaluu yahay waxaasi risqi roob baa la keenayaa arsaaq baa la helayaa marka roobkii markii la helaa arsaaqdii xasilaysa oo fa axyaa ilaahay ku nooliye bihi kaas alarda dhulka roobka ku nooliye bacda mowtihaa dhimashadeeda ka bacdi iyadoo aan dhir lahayn oo zarci lahayn oo wax kale lahayn oo miro lahayn ilaahay ku nooleeyey waxaa ku sugan wa tasriifi riyaaxi dabaylaha gedgadoonkooda waxaa ku sugan hadba dhinac dabayshu aadayso mar dabayshu kulushahay mar qabowdahay aayaatun waa wax badan waa jamc aayaad baa ku sugan liqowmin qoom bay noogu sugan yihiin waay aayad waa qoomkaasoo yacqiluuna wax garanaya bal hadda u fiirso saddex aayadood wey tii hore waxaa lagu khatamay lilmu'miniina baa aayad aayaad baa ugu sugan tii labaadna waxaa aayaad baa ugu sugan baa la yidhi liqowmin yuuqinuuna tii saddexaadna waxaa la yidhi liqowmin yacqiluun xikmad baa ku jidha iyo arrin cajiiba baa lagu leeyahy ilaahay wuxuu yidhi tilka taa iyada ay mubtadi aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisii wey natluhaa xaal aanu akhrinayno calayka dushaada bilxaqi mutalabisatan bilxaqi xaalay xaq ku laran tahay ama bilxaqi xaal annagu ku larannahay fa biayi xadiiin sheekatee ka oho bacda allaahi ilaahay dabadiis iyo wa aayaatihi aayaadkiisa dabadeed yu'minuuna ay rumaynayaan war war la sheego warkeebay rumaynayaan alla dabadii iyo aayaadkiisa dabadeed yaa u dhiman oo ay wax ka qaadanayaan oo ay rumaynayaan marka bacdallaahidan iyo wa aayaatihum hadda aayaadkaaba loogaba jeedaa baa lagu leeyahy sababtoo ah waxay dhahaan carabtu waxaa ii abgeliyey ama la yaabay hebel iyo deeqdiis ujeeddadu waxaa weeye deeqda hebel baan la yaabay hebel deeqdiisaan la yaabay weeye waxaan la yaabay hebel iyo karamkiisa iyo deeqdiis ujeedkuna hebel deeqdiisaan la yaabay wey marka bacdallaahi iyo wa aayaatihi sheeko teeka ahoo iyo warkiiseebay haddaysan kalaamkii ilaahay reer makaad iyo gaaladii xilligaa joogtay rumayn waayeen hadalkeebay rumaynayaan bacdallaahi iyo wa aayaatihi bal hadalka ay rumaynayaan kee weeye kaas kii u weynaabay diideen oo rumayn waayeen fa biayi xadiiin oo min alaxaadiii wararwarki sheeko teeka aho sheekooyinka iyo wararka ka midoo bacdallaahi iyo wa aayaatihi bacda aayaatillaahi marka allahdan hadda waxaa loo keenay loona soo hormashaa lu leeyahy waa litacdiimi bacdallaahi iyo wa aayaatihi kee ka aho yuminuuna ay rumaynayaan qur-aankan baa kutubtii samaawiga ahayd ka mida waa mucjizo ilaahay keenay markaysan rumayn kitaabkee kaloo ay rumaynayaan oo dhegaysanayaan kii u sharaf badnaabaa la soo dejiyey oo lagu dul akrinayaa taasna waa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi weylun hoog baa u ahaaday iyo halaag likulli affaakin been badane dhammaantiis kaasoo ahiimin yaa dembi badane ah likulli affaakin likulli kadaabin oo ahiimin sii dembi badan oo dembiga ku sii xeel dheeraan badan macnaha halaag baa kaa u ahaaday afaaq waxaa la yidhahdaa ifke waxa weeye kadaabka midka ab ifkiguna likulli affaakin alifkuna alkadib weeyaan afaakuna waa kadaabki weeyaan kaasoo ahiimin kafiir اlismi weli jiraami dembi iyo ismigiisuna sii badan yahay hoog baa u ahaaday kaasoo afaagaasoo yasmacu maqlaya aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa tutla xaal la akhrinayo calayhi isaga dushiisa uma dabadeedna yusiru daa'imaya gaalnimadii mustakbiran xaaloo yahay mid iskibrinaya kaan lam yasmacahaa xaalo aa moodi inuusan maqal kaan lam yasmacahaa xaalo yahay sida isagoo aan maqal oo kale kaan lam yasmacahaa yaa gaalnimadiibu sii daa'imaya ku sii madax tiirinaya kaannahu lam yasmacahaa bay ka dhigantay sida isagoo aan weligii maqal fabashirhu kaas ugu bishaaree waxaa moodaa inuusan weligiis maqal aayaadka ilaahay waxaa ugu bishaaraysaa bicadaabin cadaabkaasoo aliimin xanuun badan bishaara meesha ma taale waa tahaku bishaaradu waxa weeye warka kaa farxiya oo wanaagsan qof la yidhi hoo bishaaro qaadoo cadaab gal bishaaro ma ahee waxa weeyaan isagaa tahakum lagu samaynaya waa isagaa lagu jeeseesay maadaama adduunkii baana laga waayo nin la dhihi jiray nadru bnu lxaarif buu waxa soo gadan jiray baa la yidhaha dadka cajamiga ah musalsalaadkooda iyo sheekooyinkooda iyo balaayadooda dadku qur-aanka kaga mashquulin jiray iska daaya maxamed wuxuu akrinaya anaa warxiisala idin haya tana u samaynaya meel kasta adduunka waa iska jiraane tan daawada tan dhegaysta tan qaata wax kaluu ku mashquulinaya kay laa yasmacu kalaam allah sias hadalka ilaahay u maqal nebigana ugu tegin calayhi salatu wasalaam aayaddu ninkaa ha ku soo degtay wal aayatu caamatun fii kulli man kaana qof kasta bay camimaysaa oo ahaaday mawsuufan bisifati lmadkuura tilmaantii lasoo sheegay qof kastoo leh nin gaalo ahaa ninkaas fabashiru bicadaabin aliim waidaa calima markuu ogaado min aayaatinaa xaalow ka ahday aayaadkanaga xaggooda shay-an markuu ogaado itakhadaha wuxuu ka yeelanayaa husuwan jees jees wuu aayadii ku jeeseesaya ulaaika kuwaas hadde waxa weeyaan manta bimacnaa xagga macnaha jamac ka ah kaasaa ulaaika hadda laga cabiray ulaaika kuwaas lahum iyaga waxaa u ahday cadaabun cadaabkaasoo muhiinun muhiin ah maca dulli walihaana ah dulli iyo hana maciis waa cadaab daran min waraa'ihim hortooda waxaa ahaaday adduunya hadda joogaane aakhira ka horaysa soo maa hortooda waxaa ahaaday jahanamo naarta jahanamo la yidhahdo walaa yuqnii mana deeqaya canhum xaggooda maakii kasaba ay soo kasbadeen shay-an waxba adduunyada waxay soo shaqayseen naf iyo maal iyo welad waxba u tarimaya waxba waxaas uma tari doonaan walaakiina wax u tarimayo walaa maakii ittakhado ay yeesheen min duuni illaahi ilaahay sokadiisa awliyaaa ay ka yeesheen asnaamay soo caabudeen waxba uma qaban doonaan walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn ayay leeyihin oo xanuun badan wey xaalkooduba kaas ilaahay wuxuu yidhi haadaa qur-aankan kariimkaa hudaa hanuun weeyaan kaamilun fi lhidaaya waa mid kaamil ah dhammaystiran xagga hidaayada liman aamana bihi watabaco qofkii raaca oo rumeeya waa hanuun dhammaystiran ilaahu na raaci subxaanahu wa tacaala ilah nagu hanuuni waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisana ka gaaloobay lahum iyaga waxaa u ahaaday cadaabun cadaab baa u ahaaday cadaabkaasoo min rijzin ka ahaaday rijzi waa cadaabka kiisa daran cadaabkaasoo aliimun haddaa gudid cadaabintaa hore ka sifey cadaabkaasoo aliimun xanuun badan meesha afar aayadood baan soo qaadan afartaba cadaab baa lagu khatima laakiin cibaaraadkaa kala duwan aluula aayadda hore ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika lahum cadaabun muhiin aayadda labaadna ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walahum cadaabun cadiim aayadda u horeysa waxay ahayd fabashirhu bicadaabin aliimin cadaab aliima ugu bishaare aayadda labaadna waxaa la yidhi lahum cadaabun muhiin aayadda saddexaadna waxaa la yidhi walahum cadaabun cadiim aayadda afraadna waa midda hadda taaganahayo lahum cadaabun baa u ahaaday oo min rijzin cadaabka kiisa rijziga ee darnaanshaha badan xaggiisa ka ahday cadaabkaasoo aliimun aliim oo xanuun badan kaa ayay leeyihin ilahay hanaga badbaadiyo darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab